madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta xariga ka jiray garoonka diyaaradaha degmada buurhakaba munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya madax dhaqameedyo culimo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada buurhakaba mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warramay muhiimadda uu u leeyahay garoonkan bulshada degmada buurhakaba isaga oo sheegay in dhismaha garoonkan uu caddeyn u yahay in shacabka soomaaliyeed ay awood u leeyihiin in ay horumar sameeyaan marka ay isku duubni iyo dadaal wadannimo muujiyaan sidaa la socotaan adduunyada eerboor deked mashaariicda waaweyn waa waxyaalaha ay dowladaha sameeyaan dowladdana waa dadka dadkaa samaysta marka iskusha isku tashigay ka mid tahay dhismaha eerboorrada isku tashigay ka mid tahay horumarka deegaanada laga suubinaayo runtii waxay ahayd wax aad iyo aad loogu farxo dadaalkaas isagaa marka waxaan si guud iyo si gaar ahaaneedbo inkugula dardaarmayaa wax qiimo badan markii la suubiyo wuxuu u baahan yahay midnimadii shalay lagu sameeyey in maantana lagu ilaaliyo wuxuu u baahan yahay inaad waxaad leedihiin weeye shacabka buurhakabaa iskale dadka reer koonfur galbeed oo dhan baa iskale qof kasta oo reer buurhakaba ah yaa ku munaafacaadayo mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo amnigiisa horumarkiisa dhismihiisa hor u socodkiisa taageeradiisa intaba mas-uuliyadaan ka saaran waa inaadnan inta oga harin oo loo taagnaadaa sidii lagu dhammaystiri lahaa eerboorkii uu ku noqon lahaa eerboor caalami ah oo dadka u dhashay deegaanadan ama tirsanaayo ama ku xisaabtamaayo ama dadka soomaaliyeed oo dhan waa magaalo magaalooyinka qadiimka soomaaliya uga ah waa magaalo fac weyn waa magaalo population badan waa magaalada ugu tuulooyinka badan degmooyinka soomaaliya waa magaalo dadka soomaaliyeed oo dhan ay jecel yihiin oo magac leh oo taariikh leh oo fan leh oo dhaqan leh oo horumar leh magaalo ah weyn sidaas darteeda waxay dadka soomaaliyeed oo dhan u bukaan oo u baahi qabaan inay soo booqdaan u soo dalxiisaan ku soo nastaan ay yimaadaan buur hakabo hakaba ay yimaadaan bannooda ay arkaan kulligood ay soo xasuustaan heesihii qiimaha badnaa ee fankii iyo fanaaniintii soomaaliyeed ay qaadi jireen taariikhda aha lagu soo xasuusto marka meel loo soo dalxiis tegay noqon doontaa dibad iyo gudaba la isaga yimaado dadka soomaaliyeed oo dhan isku yimaadaan sidaas darteeda marka waxay u baahan tahay in eerboorkan qiimaha badan oo quruxda badan oo isku tashiga iyo isxilqaanka lagu dhisay maamul iyo shacabba loo istaagay in waa la dhisay waa laga soo degay aan looga harin sidii shalay loogu taagnaa maantana loogu taagnaado garoonkan diyaaradaha oo si isku tashi ah u dhisteen bulshada ku nool degmada buurhakaba ayaa kaalin ka qaadan doona isku socodka dhanka hawada oo in muddo ah degmada la dhibtoonaysay